haddii aan muxuu ahaa xeer dejinayno iyo haddii aan dib u eegis ku samaynayno xeer si tayada u wanaagsan hadduu arfiican harraa inuu inuu muuqdo uuna noo qeexan yahay mudane guddoomiye marka aan fiirino dib u eegista sharciga lambarkiisu ahaa lix soddon iyo kowdii decembar lixdan iyo sagaalkii waxaa muuqata dibeegis inaan ku samaynayno laakiin qaabka wax u qoran yihiin waxay haddana u eg tahay inaan wax cusub samaynayno anaa waxaa la fiican in aan qaab yeelano oo guddiyadoo dhan markii xeer aan dibeegis ku sameynaynana inay caddahay qaabka iyo wadiiqada loo maraayo markii aan wax cusub aan dejinaynana inay caddahay qaabkeeda marka hadda tan waa isu dhex yaacday waxaan dhihi lahaa guddiga xogoo in si berrito si loogu dhaqmo ay u halaagsanaato in ay ay qoraalku uu u muuqdo wax sharciga hore dibeedo ku samaynayo taas waxay kalladaysaa aragtida muxuu ah xildhibaan xuseen iidow uu ka dhawaajiyey oo ah inay noocaddahay waxa aan bedelayno iyo iyo sababtaan u bedelayno ma aha keliya tii wasaaraddu ay soo gudbisay maxaa yeele wasaaradaha laftirkooda waxaan ka rabnaa haddaan nahay golaha shacabka in marka ay xeer jiray wax wax ka bedelayaan dibeedis ku samaynayaan inay qaab soo raacaan laftirkooda oo aan heshiis kaga galno sidaasna way ahaan jirtay haddii ay golaha wasiirada amaama wasaarad kamida golaha wasiirada ay rabaan inay sharci ama xeer cusub keenaanna inay qaabka la yaqaano soo maraan iyada